aada iyo aad si aan la soo koobi karin bay u bedeshay marmarka qaar ilmaha waxaan dhanaa xaafadaha kale u carar oo qiiqiiba ku wareegan iyagoo waxbarashadii ku jira si nidaam aan lahayn oo aada u qaab daran oo anagii naftaanada maryahaan madax ugu duubanaa caruurtana waxaan dhahaynaa ka carara kol masaajidka aan isku xirnaa si aan maaragtay aan munaasib ahayn oo la yaabnay meelaan wax ka qabanana garaweliya oga cararna marmar haddee qiiqna lagama carari karo iyo ur annagoo maryahaas afsanka ku wadanaa ka cararna marmarka qaar marka nimaan u cabanay iyo nimaan maaragtay u calacalnana waan garan weynay dowladdaa lagu carari waala dowladii dhowr jeer baa haataa tilaabo loo qaaday oo dadkan hadda ninkan ayaa dhowr jeer tagay oo uu ururkiisa wato waxna looga qabtay male meeshan waa meel annaga aan degnay biroodya annaga aan iskala xen maadaama ay saa tahay dhaimsaakii dowladda ay ugu talagasho wasaqda inayna geeya nagu daadiyo ma nagu daadiyo guryahayna gadaashooda ayaa naimaada oo nagu daadiya sababta keentana anaga ma sheegi karno in guryahayna gadaashooda wasaqda nagu daadiyo dhaimsaaki ay ugu talagashay countiga wasaqda inayna geeyo wax geeya male adi nafsad ahaantaada haddaa hadda tag waa god iska qalcana oo meel cilaa garaacahay sababta keenaysa anaga ma sheegi karno marka waxaan u baahneen in lalaga caawiyo oo dowladda ee aragto oo dhibaatooyinkana haysto ibraahim barre waa maasha allah waan kulaaya hortayna marka kuwa mas-uuladaada iyo sidaa hawsha iyada u qabato waa ku mahadsan tahay walaalo macana waxaan kaa codsan haynaa annagii oo bini aadamkii oo nafley ayaa guryahayna wasaq nagu daadinhaya markaa waxaan kaa codsan lahaa meesha ida inaad soo gaarto oo bal xaafadahayna iyo guryahayna aad aragto dhibaatooyinka iyo saamooyinka ee wasaqda noo geysan hayso oo wax aan nooga qabato hadduu ilaahay ka ranoqdo